asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamkeebe sheekooyinkeennii baalasha lahaa qayb ka mid a waana sheekooyinkeenna duula ama kuweenna dega kuweenna galdaaseeya kuweenna mulciyeeya iyo kuweenna makhuurta dhulka ama daadka jiida markaan sidaa idin leeyahay waxa weeye waa sheekooyin tusaalayaal gooni ah bixinhaya waana sheekooyinkeenna guud ahaanba horay iyo dibba ama mahmahyaheennan isku qotoma ee qaabka isugu qotoman yihiinna isugu xidhan sida dhigtiya udubka nudaygii isa sudhayey oo kale xubinteenna murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa oo aan halkan ka dhahaynaa ama aan dhahaynaa haddii eebba idmahayo waa tii uu cabdinaasir axmed barkadle soo jeedin jiray ee waxaa la yidhi hooyo ayaa waxay la talisay gabadheedii oo gaadhay xilliga guurka waa gabadheedii oo gaadhay xilliga guurka ayay la talisay markaasay waxay ku tidhi hooyo saddex ka carar hooyo saddex nin ka carar bay ku tidhi saddexdaa nin bay digniin ka siisay gabadhaas hooyadeed saddexda nin ee ay digniinta ka siisay inta hore ee sheekada iyo shukaansiga iyo iswaraysiga iyo isbarashada lagu jiro ayay uga digtay saddexdaa nin midka koowaad waxay tidhi hooyo saddex ka carar sooriyo jecle sooriyo jecle su'aal wade iyo saluug badane saddexdaas baa ka carar bay ku tidhi macnaha hooyo saddexdaaba ha guursan bay u dhigantaa hadalka hooyada waxay tidhi hooyo saddex ka carar sooriyo jecle su'aal wade iyo saluug badane saddexdaaba ka carar haddii saddexda maamadu ay sheegtay aan yara jilcinno ama aan jeexjeexno ama aan furfurno sooriyo jecle waa nin markuu gabadha u imaado hiblay ima soo dhoweynaysid miya hiblay ima soo dhoweynaysid miya maxaa dhac ima soo dhoweynaysid biyo ima siinaysid saam igu martiqaayaysid dada iga aad aadaysa sheekooyinka noocaasa nin bilaabay oo jecel un in isaga gendalka la saaro waa sooriyo jecle ama nacfi ha ahaatee ama gabadha lafaheedaba ha ahaatee ninkaa waxay tihi maamadu waa sooriyo jecle ama naf ha lagu sooro ama cunto ha lagu sooro ama hadal ha lagu soore waa sooriyo jecel kaasu su-aal wade waa midka su-aalaha badiyo qofka halkan marahayay muxuu ahaa islaanta xagga socotay maxay ahayd ninkan maxaad isu tihiin gurigiinna meelo qof baa ku nool sida dadkan maxay yihiin kuwan maxay ku dhahaan xagga maxaad ka qabataa su-aalaha hoose ee heerka iyo arrimihiisa ayuu galay isagoo aan gabadhii heerka ka qabin kaasna waxay tidhi hooyo iska ogow isagana waa ninka saddexaadee waxa ay tidhi waa saluug badane saluug badane waa ninka gabadhiibuu shukaansanaya wuxuu leeyahy maradaa maxaa xagga loo dhigay shaygan maxaad xagga ugu xidheen waxaa maxaad saa u dhahdeen halkan maxaad saa u hadalkan maxaad sidan ii tidhi saa maxaad ii lahayd beenta maxaa iigu sheegaysay maalhible maxaad iigu geysay wax unbuu saluugahayaa oo maaragtay waxaanoo dhan iyo heerka fasaskiisii iyo ciddiinu qaylo badana muxuu qofka saa ugu qayl yahay qosolka noocaa muxuu yahay hawlo dheeri ah oo isna ciddii uu gabadha ku dhex shukaansanhayay dhexdeeda ama hawlihii kaleentee suuqiga ahaa ah ayuu galay kaasuna waa ninka saddexaad saddexdaasba waxay tidhi hooyo ka carar bal adiguna aada ugu eego saddexdaba waxaa lagu yidhi soorya jecle su-aal wade iyo saluug badane saddexdaaba hooyo ka carar waxaan dhihi karnaa waa hooyo aqrad ah waa hooyo daacad ah waa hooyo wax fara badan aqoon u leh dadkana aad iyo aad wax badan uga garanaysa mahmaada maanta aan ku soo qaadanayno idamka eebe xubinteenna murtida maanta waxaan dhahaynaa wax kayrkaa kula qabo lagama qayliyo wax kayrkaa kula qabo lagama qayliyo